Magaalada Baydhabo way balanka-goobaday shirarka toddobaadlaga ee hay-ado samafalka ku howlgalow deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya kaasaytii oo ay ku qayb galeen madax ku-dareerta hay-ado gargaarka ee ku shaqeeyo iyo maamulada degmooyinka qaar ee koonfur galbeed saas haatow shirka weyba ku qayb galay wafdi xildhibaano heer federaal oo hanraabe haanasaytii oo maalmood ilaa dhaafi ka sugunay magaalada Baydhabo shirka kureed weyba warbaahinta la hadlay qodobadii shirka lanku hadalina ku warbiyey wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir caruush sidai caadan noo ahaa jirtay labadii isbuuc oo wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed soomaaliya waxay qabataa kulan ay ka soo qayb galeen hay-adaha ka shaqeeya deegaanada koonfur galbeed soomaaliya kaasoo ah shir weji ka weji ah dadka qaarna inagu soo galaan khadka aaladda inagu soo galaan oo laga wada hadla xaaladaha markaas ka taagan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maanta ajendaha shirkeenna waxaa muhiim u ahay warbixinno iyo dood xaaladaha degmooyinka ha noqoto waajid xodur iyo degmada baraawe degmada baraawe sidaa ogtihiin maalmahan waxaa laga soo sheegayay dhimashooyin iyo kaysas uu keenay koleeraha ama daacuunka taas aadaa looga dooday waxaana warbixin laga dhageystay guddoomiyaha degmada baraawe iyo agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha qabiilinta kuwa arrimaha caafimaadka ee wasaaradda doodaas waxaa looga hadla arrimaha baraawe iyo baahiyaha ka jira waxaana aada u mahad celin lahayd w h o iyo hay-adihii kale oo kulankaas goobijoog ka ah oo fikradaha iyo talooyinka iyo waxqabadka meeshaba ka wada waxaa kaloo xoogga lagu saaray xaaladaha bini aadamnimada ee ka jira degmada xudur iyo degmada waajid iyo guud ahaan gobolka bakool kulanka waxaa nala joogay labada guddoomiye degmo waajid iyo xudur oo warbixino ka bixiyey iyo waxaa laga dooday xogaha aan aruurinayno xaaladda nolosha iyo riboorada aan rabno inaan soo saarno meeshay noo marayaan labadaas degmo gaar ahaan xudur iyo waajid kulanka waxaa kaloo looga hadlay qodob marwal muhiim noo ah oo ah sidee dadka loo gaarsiin karaa saahida bini aadama si toos ah oo looga ilaali karaa inay ku dhacaan gacan gacan khaldan qodobkaasna aadaa looga dooday waxayna hay-adaha soo bandhigeen waxyaalaha kala duwan ay qabanayaan ayagana waa ay soo waa ay soo bandhigeen shirkan guud ahaan si fiican uu ku dhammaaday insha allah laba isbuuc kadibna kan kana isugu imaan doonaa waxyaalihii laga hadla maanta iyo dabagalkoodana shaqaalaha wasaaradda ee dabagala haddii ilaa yaraado aaday u mahadsanta